iyadoo oo aan rabo inaan wax kale ugu bishaarayno aragtidaadii ahayd in erboradana ay shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa in erbortkan garowe labada wiiga soo socota daalo santarkeedii uu yimaado oo diyaarada kale ay soo qaadaan dadkii oo halkan ay dubay toos diyaaradda uga aadi doonto tii kaargooga laftigeeda wadahadal baa noo socda bishan afraad gudaheeda waxaan rajayn doonaa erboodhadu waa dekadii labaad ee dalka inay noqdaan maadaama weli shacabkeennu dulimaadyadoodu ay kooban yihiin in kuwa loo isticmaalo sidii dekadii oo wax allaale waxa fudud iyo maaragtay electronicskii iyo waxyaabaha kaargoog lagu keeni doono taasina ay dhaqaale ku kordhin doonto laakiin waxaan rabaa iyadoo aragtidii madaxweynahan ka duulayno shirkadaha nala shaqeeya baahida aerobortka u horreeya ee electri ay ugu horrayso dabdamisku inay shirkaduhu nagala qayb qaataan waayo flightska caalamiga iyo kuwa hadda aan keenaynaaba meelaan dabdamisyo waaweyni jirin way adag tahay in la keeno iyagaana faa'iidada ugu horreeya ay ku dhici doontaayoo dadka waayo hadday flightsku bataan qayb weyn maaragtay dhaqaaladu kordhi doonaa eroboraduna way kori doonaan iyadoo aan aragtida madaxweynaha ka duulayno dowladdan waxay aad u soo dhowaynaysaa inay dadkeedu aaminaan oo maalgashadaan oo facilities badan loo fududeeyo wasaaradda duulista hawaduna waxay qayb weyn aragtidaa ka qaadan doontaa ama falaytyada caalamiga ee la keenayo inay conditionskeeda fududayso inay maaragtay wax allaala wax kastoo gacana la shaqayn iyadoo aan weliba dib u eegi doonno waxyaabaha diyaaradaha laftigooda caqabad ku ah inaannu annagoo madaxweynaha kaashanayna aanu wax weyn ka gaadhno si erboodhadu kuwa shaqeeya ay u noqdaan